xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka dahafuray gogosha wadatashiga qaranka taas oo looga hadlayo arrimaha dib u shisiinta oo ay qeyb ka yihiin ammaanka wadajirka iyo arrimaha doorashooyinka gogoshan oo horey ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qeybgalay siyaasiyiin kala duwan oo qeyb ka yihiin mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka mas-uuliyiin matalaysay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in bulshada soomaaliyeed ay iskugu yimaadaan gogol wadatashi ah si loo falaqeeyo arrimaha muhiimka ah oo ay qeyb ka tahay doorashooyinka dalka dadka soomaaliyeed iyaga ayaan mas-uuliyiin u nahay iyaga ayaana xilka iyo mas-uuliyadda noo dhiibtay iyaga ayaana muxuu ahaay yaan u nugunnahay oo aan u dabacsannahay inaan dhegaysanno annagoo ka rajaynayna inay mar walba nagu garab istaagi doonaan fulinta mas-uuliyaddii shalay ay noo dhiibeen walaalayaal dowlad dhiska dalkeenna wuxuu muddo dheer la isku dayay in xoog iyo cudud milatari ay ku dhisanto dowlad soomaaliyeed waxaa muddada muddadaas dheereed ay suurtogeli waayey in xoog xukunka dowladnimada lagu gaaro sidaas daraaddeed waxaan annaga garwaaqsannay garaysannay in aanay suurtagal ahayn in dalka soomaaliya xoog milatari ama cudud magaci doono ha loo bixiyo in maxaanku dhaha xukunkeeda lagu gaaro muddadii aada ogeydeen ee taariikhda dhaweyda dowlad dhiska soomaaliya la soo maray kun sagaal boqol lixdan sagaalkii markii milatarigu ay dalka la wareegeen afgembi ay ku qabsadeen natiijadii afgembigaas ka dhalatay waxay ku soo dhammaatay inay abuurmaan jabhado hubaysan oo markii ay talada la wareegeen iyaguna noqday kooxo hubaysan oo xukunka doonaya in ay ku hantaan ori caaradii halkaasna waxaa shacabka soomaaliyeed kaga luntay fursad qaali ah oo isbeddel dhab ah oo dhinaca saxda loo dhaqaaqo lagu samayn karay fursadihii waxay isu rogeen colaado barakac isnacayb kala qoqob iyo dalkii oo kala go-ay isku day walba oo xoog loogu raadiyo xukunka wuxuu ku soo dhammaaday khasaare baaxad leh iyo natiijo la-aan u malayn maayo maanta qof soomaali ah oo mar kale inuu duubabka u xirto inuu xukunka xoog kula wareego inuu rabo u malayn maayo waa sababtaas sababta keentay dalkan in loo jiheeyo dhinaca dimuqraadiyadda wax kasta oo lasoo maray shirkii carta ee labadii kun waxay ahayd bilow u ahayd dhismaha dowlad aan ku dhisnayn xoog waktigana lagu bixiyey wadahadal dib u heshiisiin iyo isu tanasul waxaa halkaas ka culatay jamhuuriyaddii saddexaad ee maanta shaqaynaysa dalka ka jirta
madashan wadatashiga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka daafuray muqdisho ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay kasii furaato muqdisho iyada oo ayan kasoo qeyb gelin siyaasiyiinta mucaaradka ah qeybo badan oo ka mid ah